cabdirasaaq maxamed cali iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo dhigta jaamacadda samsan faraceeda magaalada jowhar ayaa ku guulaystay inay tijaabiyaan abuur yaanyo cusub oo laga keenay dalka kenya abuurkan yaanyada ku cusub dalkeenna ayaa hadda miro dhalay taasoo muujinaysa in dhallinyaradan inay ku guulaysteen hal abuurka ay la yimaadeen cabdirasaaq maxamed cali iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed ayaa si wada jira uga warramaya tijaabada ay sameeyeen iyo caqabadaha ay la kulmeen abuur aan samaynay oo gobolka ku cusbaay abuurkaasoo loo yaqaano noyato f n oo ah yaanyo siminsaan oo aan ku beernay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmadiisa jowar waxaan yaanyadan u isticmaalnay abuurkeeda marka hore trey ayaan ku abuurnay oo aan ku shubnay shubka waxaan samaynay kii mey waxaana jerminationkiisa ugu horeyey amba bikladiisii ugu horeysay uu sameeyey kii mey sidoo kale waxaan beerta u qaadnay muddo hal bilood ah kadib waxaana samaynay in aan tarsbalating aan ku samayno ama tilaalid waxaan beerta marka hore aan u diyaarinay nidaamka ahaay nidaamka loo yaqaano nidaamka casriga ah ee drip irrigation system waxaan tarsbalatinka aan ku samaynay labaatan iyo toddobadii juun waxaana markaasi aan u isticmaalnay nidaamka ah drip irrigation system waxaan aad ugu faraxsanahay in gobolka aan kusoo kordhin nidaamyo cusub oo beero nidaamyo cusub oo beer beeritaan ah sidoo kale yaanyadii waxaan ku abuurnay dhul dhan shan iyo toban mitir oo dhirirkiisa ah balaciisna uu yahay ilaa iyo siddeed mitir yaanyada waan gurnay oo gurashadeedii ugu horeysay waxaan samaynay labaatan iyo toddobadii agoosto sidoo kale gurashadii ka hor waxqabadooyin badan baa jiray oo ah in aan macnaha uuna soo weeraray cuduro cuduradaasna waxaan ula tacaalnay daawooyin iyo sidoo kale waxaan samaynay in aan fertilizer aan ku samayno wallaahi abuurka horta marxalado kala duwan oo soo maray caqabadooyin badanna waa aragnay marka u horeysa horta abuur aad tijaabinaysid ugu horeyn waa inaad isla barbar dhigtaa dalka uu ka imaaday iyo dalka cimiladooda marka labaad haddana markaa ogaatid cimilada waxay kala duwan yihiin waa inaad samaysaa land preparation wax loo yaqaan ama dhul diyaarin mideeda kale waa inaad samaysaa trees oo abuurka lagu diyaariyo waa badanaa kaasa isticmaalay oo abuurka kusoo diyaarinay abuurkan markiisa ureys horta waxaa tilaabta ureys waxaa kasoo bilaabnay treeskaas dan dhulkiyaa u diyaarinay waxaa dalkan dalagan tijaabo ku sameynay lix labaatanka may laba kun labaatan saddexda wuxuu germination sameeyey ama uu bikladiisii aan aragnay labaatan sagaalka may laba kun labaatan saddexda wallaahi horta waqti badan inaga qaata si aan research u sameyno ama cilmi baaris u sameyno maadaama labada wadan wadanka laga keenin wadanka tijaabada loo sameynaya aysan cimiladeeda isleheen qof walbana uu ka warhayaa dalka kenya iyo soomaaliya cimilada qaar way kala duwan yihiin marka adi muddo dhowr bil ee noo qaadata inaan ogaano inay labada wadan cimiladu ay kala duwan tahay saas ay tahay anagana maka niyad jabin oo maka fariisanin waxaa isku dayn ama waxaa awood saarnay inaan yaanyadaas tijaabo ku sameyno alxamdulilah haddana waa tijaabada oo guulaysan gacanteeda u horeysa dhallinyarada soomaaliyeed ee dhigata ama ka qalinjabiyey jaamacadaha dalka ayaa sanadihii lasoo dhaafay la yimiday hal abuur cusub oo ku saabsan dhanka ganacsiga wax soo saarka beeraha iyo teknolojiyadda